بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال كعب بن زهير رضي الله عنه كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخ لم تو... لم, تو... لم توخنه الأحاليل وعلي كأنما فات أي كأنما تقدم waxaad mooddaa inay ka hormareen caynayhaa labadeeda indhood wa madbaxahaa iyo makaano gowraceeda meesha laga gowracayo min khatmihaa xagga sankeeda wa min allixyeyni iyo labada lafe ee garhka waxaad mooddaa inuu ka hormaray birtiilun birtiilun bimacnaa waa xadiida ama waa bir waxaa kaloo lagu fasiray xajar iyo dhagax waxaan ku soo jirnay fii wasfi naaqa hashii uu kacab ibnu zuhayr ka sheekaynaya sifaadkeeda hashaasoo ahayd midii ay lagu gaari lahaa maxbuubadiisii mid uu jeclaay sucaad uu leeyahay arladii ay aadday iyo dhulkay aaddo waa dhul aada u fog meeshay u guurtay mana lagu gaari karo ilaa hal sifaadkeedu uu yahay kada wa kada sifaadka hashuu tirinaayo wuxuu yidhi marka kaannamaa faata waxaad mooddaa maadaani waa bimacna aladii waay ay kaana aladii faata waxaad mooddaa midka dhaafay oo ka hormaray faata bimacnaa taqadama caynayhaa labadeeda indhood midka ka hormaray wa madbaxahaa iyo makaanu gowraceeda midka ka hormaray waa meesha laga gowracayay dhuunta min khatmihaa xagga sankeeda wa min allixyeyni iyo labada lafegarka waxaad mooddaa inuu ka hormaray birtiilun xadiid iyo bir birdiilka marka dhagaxu ula jeedaa ujeeddadana waxaa waaye hashaasu wuxuu ku sifaynayaa bikibari ra'si wa cadmihi yacni madaxa weyninkiisa iyo lafaha weyninkeed ayuu ku sifaynayaa hasha wuxuu leeyahay marka hashaas indhaheeda iyo meesha laga gowracayo waxaa ka horeeya sankeeda iyo lafaha iyo iyo maaragtay labada lafogarka ayaa ka horeeyo way ka horeeyaan macnaha wuxuu ula jeedaa waa waaweyn yihiin marka wuxuu ku sifeeyey hashaan inay tahay mid madax weyn saas waa sifada uu ku sifaynayo tamuru waxay soo maraysaa ama tumiru waxay la soo maraysaa danaban seen midla casiibi naxli midla casiibi nakhli oo la mid ah laanta geetimireedka seentaasoo daa khusalin u saaxiiba timo fii khaarisin fiidan waa bimacnaa calaa ay calaa khaarisin waxay la soo maraysaa seentaasi calaa khaarisin candho ayay la soo maraysaa hashi candhadeeda lam tawakhunhu alaxaaliilu oo lam tawakhunhu aysan nuqsaamin alaxaaliilu lismada la lisaayo aysan nusqaamin candha lisitaanka la lisaayo aysan nusqaamin ayay seenta marinaysaa buu yidhi tumiru waxay maraysaa ay la maraysaa mila casiibi mila waa sifa limawsuufin maxduuf oo meesha ka maqan tumiru waxay la maraysaa danaban seen seentaasoo mila casiibi nakhli laamaha geetimireedkaoo kale ah muxuu uu sifaynayaa laamaha geetimireedka inay la mid tahay macnaa waa xagga dhirirka waa seen dheer tahay seentaasoo daa khusalin timo u saaxiiba oo timo badan leh waxayna yidhahdeen waa jamaal fi libil oo qurux bay u taha geela seentiisu inay timo badan tahay fii khaarisin ay calaa khaarisin waxay la maraysaa marka oo seentaas dheer ay marinaysaa fii khaarisin calaa khaarisin candho ayay marinaysaa candhadaasoo lam tawakhunhu aysan nuqsaamin alaxaaliilu axaaliil waa jamcu ixliil alixliinna waxaa la yidhahdaa waa makhraju laban min addarci waa meesha caanaha ka soo baxayaan waa lagu magacaabaa alaxaaliil marka waa jamceedii ixliilkii jamciisii waay lam tawakhunhu asalkeeda waxay ahayd tatawakhanu tatakhawanu marka tatakhawanu labadii ta ayaa mid la xadfay waxay noqotay lam tawakhunhu lam takhawunhu lam takhawunhu lam takhawunhu bimacnaa waa lam tanqushu ma nuqsaamin alaxaaliilu lismada la lisaayo ma nuqsaamin buu yidhi waa candho lisitaanka la lisaayo caanaha laga lisaayo aysan nuqsaamin wuxuu ula jeedaa hashaan aad looma liso waa hal xoog badan caano badanna aan laga lisin oo nuqsaaminaya markaa ama nuqsaan ku keenaya seenteedu way dheer tahay sidaasuu ku sifaynaya alcasiib hadda halkan waxaa loola jeedaa waa jariid nakhl waa laanta geetimireedka waa lama mid ahan casiibkii ku jiray fii qowli imri ilqays ajaaratana ina alkhatuuba tanuubu wa inii muqiimun maa aqaama casiibu ajaaratana inaa gariibaani haahunaa wa kullu gariibin lilgariibi nasiibu fain tasiliina falqaraabatu baynana wain tahjuriina falgariibu gariibu abyaddaas waxaa iskale imruulqays dabcan qaar ka midana fii kutubi naxw waa lagu soo qaataa shaahid ahaan oo wuxuu leeyahay ajaaratanaa ina alkhatuuba tanuubu yacni musiibooyinka iyo dhibaatooyinku tanuubu waa mid qofka asiibaysa oo ku dhacaysa wa innii aniguna muqiimun waxaan ku nagaanayaan halkan ayaan ku nagaanayaa maa aqaama casiibu buurtan casiib la yidhaahda intay meeshaas ku nag tahay aniguna halkaanaan ku nagaanayaaba macnaha wuxuu ka wadaa meeshaanaan ku dhimanayaa halkaanaana laygu aasaya weligay ka wareegi maayo sida intay buurtaan meesha ku taal aniguna meeshaan ku jirayaa buurtaan marna miyay wareegaysaa meeshay ku baaqi noqonaysa aniguna halkaasaan ku sugnaanaya markaasuu yidhi ajaaratanaa inaa gariibaani haahuna labadeennaba halkaanaan gariib ku nahay buui wa kullu gariibin lilgariibi nasiibu gariib walbana gariibka kale qaraabaa kala dhaxaysa mar haddii qurabo la yahay oo dhulan loo dhalan la joogo waa la isweheshanaya waa la isqaraabaysanaya fa in tasiliinaa haddaad i xiriiriso falqaraabatu baynana qaraabadu labadeenna inoo dhexaynaysaa wain tahjuriina haddaad i hajrisood igayani iga goosatood iga go'do falgariibu gariibu qofkii gariibkaa mar walba un waa qariib shaahidka waxaa waaye casiibka uu ku sheegay fii hada albeyt ma ahan casiibu nakhli ma ahan waa ismu jabal waa buur magaceeda waay laakiin midda ku jirta beytka kacb ibni zuhayr ma ahan buur magaceeda waa midii laamihii geetimireedka macnaha beytka waxaa waaye marka hashaan waxay kulansatay saddex sifood fii hada albeyt saddex sifo ayuu ku sifeeyey hasha fii hada albeyt saddexdaa sifona waa saddex sifooo la mahdiyo filibil oo lagu ammaano geela sifada koowaad waa khiladu danabiha seenteeda inay adag tahay oo ay dheer tahay adeeg iyo dheri labada waa ku jiraa adeegga xagee laga qaadanayaa markuu yidhaahday midla casiibi nakhli laamaha geetimireedka waa adag yihiin marka laanta geetimireedka wuxuu uga shabahayaa xagga adeega iyo xagga dhirirka labadaba sifada labaad waa kownuhu kahiira shacri waa inuu tin badan yahay danabkii ama sayntii waa inay tahay mid tin badan waana sifa maxmuuda fi libil asifa haalia ama sifada saddexaad waa kownuhaa lam tuxlab inaan la lisin waa meeshuu leeyahay lam takhawunhu alaxaaliilu yacni ma nuqsaamin alaxaaliil jamcu ixliil lisid fara badanoo la lisay ma nuqsaamin buu leeyahay taa marka wuxuu ku sifeeyey inaan wax badan la lisin oo haddaan wax badan la lisin maxaa ka dhalanaya waxay yidhahdeen culimmadu lianna dalika yakuunu aqwaa laha fi sayr arrinkaas oo ah inaan la lisin oo caano badan aan laga lisin ayaa u xoog badan hasha fi sayri socodka dhexdii sifaadka uu sifaynayn hadda hal socod badan uu rabaa inuu sifeeyo wuxuu sifaynaya waa hal orod badan oo socod badan saas darteed wuxuu ka anfinayaa sifo walba oo keenaysa dacfiga xagga socodka wuxuuna ku sifaynayaa sifo walba oo keenaysa in hashu ay tahay mid orod badan marka saddexdaa sifo ayuu hashaan ku sifeeyey fii hada albeyt uu sii wado wuxuu yidhi qanwaau fii xaratayha lilbasiiri biha cidqun mubiinun wa fi lkhadayni tashiilu hiya ayadu qanwaau waa mid sanqaroorkeedu dheer yahay qalloocan yahana fii xaratayhaa ay fii udunayhaa labadeeda dhagood waxaa ku sugan lilbasiiri midka basiirka ku ahe ku aqoon dheer bihaa ay bilibil midka geela aada u yaqaana labadeeda yacni dhago waxaa ugu sugan cidqun qurux mubiinun cad laakiin waxaa yaqaanuu leeyahay quruxdaasi dadka geela yaqaan waa lilbasiiri biha waa midka aqoonta geela u leh ee macrifada u leh cidqun qurux mubiinun cad wa fi lkhadayni dhammannadana waxaa ku sugan buu yidhi tashiilun shuban macnaha dhammannadeedu waa shuban yihiinoo meelo soo taagtaagan ma leh waa dhammanno siman oo wax taagtaagan aan lahayn ama wax soo buuran aan lahayn oo shuban hiya hashu qanwaau wuxuu yidhaahday waa mid sankeedu uu qallooco uu dheer yahana sanqaroorkeedu qanwaa ayuu ku sifeeyey hashaan laakiin culammada qaar waxay yidhaahdeen alhasha markii la leeyahay waa an qanwaa ama lagu sifaynayo alqina waa caybun fi libil waxay dhahan waa cayb fi libil ammaan ma aha kamaa huwa caybun fi lkhayli sida fardahaba ay cayb ugu tahay ayaysan ahayn halahana ceeb ugu tahay marka siduu ammaan uga dhigayaa qaaraa waxay yidhaahdeen qanwaa fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta bedelkeeda wajnaa qaarkiin wajnaa ma u qorantaa mase dhammaantiin waa qanwaa waaya waxaa la sheegay riwaayadaha qaar inay ku jirto wajnaau meesh bedelu qanwaa alwajnaana waa soo marnay wajnaana macnaheedu waxa waaye waa sulbul aljabiin aljabiin yacni dhammannadu inay adag yihiin ama ay xoog leeyihiin weyninkoodii adeegoodaa lagu soo sifeeyey qolo waxay yidhahdeen waa sidaas qolona waxay yidhahdeen qanwaa haba ahaato sifa madmuuma fi libil cinda bacdihim laakiin qaar kale agtoodana ammaanay ka tahay oo ammaantii aan la isku waafaqsanayn fii xaratayhaa ay fii udunayhaa dhagaheeda waxaa ku sugan lilbasiiri bihaa midka aqoonta u leh geela dhagaheeda waxaa ugu sugan cidqun qurux cidqigu halkan qurux buu ka wadaa quruxdaasoo mubiinun cad yacni qofka geela yaqaana oo aqoon u leh hashaasi wuxuu leeyahay waa hal dhagaheedu qurux ku sugan tahay qof walboo geelyaqaanana uu garanayo sifaadka ay leedahay oo xagga quruxda dhagaha ah wa fi lkhadayni dhammannadana waxaa ku sugan buu yidhi tashiilun shuban oo dhammannadeedu waa shuban yihiin oo haba yaraatee meelo soo yacni waxyaabo taaga ma lahan wuxuu ku sifeeyey hashaan fii hada albeyt alaaata awsaafuu ku sifeeyey hasha wuxuu ku sifeeyey beytkan saddex sifo ayuu ku sifeeyey sifada koowaad waa kownuhaa qanwaa waa midda hadda aan ka hadlayn oo culimmada qaar ay yidhahdeen waa cayb fi libil qaarna ay yidhaahdeen waa madxun fi libil sifada labaad waxaa waaye xusnu udunayha inay dhaga qurxoon tahay dhaga fiican tahay dhagaheedu ay yihiin kuwa wanaagsan waxayna yidhaahdeen culimmadu hasha inay dhaga dheer tahay waxay ka mid tahay sifaadka wan wanaagsan ee lagu doorto ama lagu sifeeyo in dhagaheedu ay dheerdheer yihiin sifada saddexaad ee uu ku sifeeyey waxa waaye tashiilu khadayha bixayu la irtifaaca fiiha wax irtifaacay wax soo sarreeya ma jira dhammannadeena waa shuban yihiin wax sarreeya ama soo taaganna ma lahan saddex sifo ku sheegay saddexdan sifaba waa saddex sifo ammaan u ah fi libil markii laga reeba midda hore ee la ysku haysto qanwaa takhdii calaa yasiiraatin wahiya laaxiqatun dawaabilun masuhunna alarda taxliilu takhdii way soconaysaa socod degdega ayaa waxay ku soconaysaa calaa yasiiraatin waxay ku soconaysaa calaa yasiiraat bimacnaa lugo fudfudud ayay ku soconaysaa wahiya yasiiraad ma idin qodan ha calaa yasaraatin ha yasaraad waay takhdi way soconaysaa calaa yasaraatin waxay ku soconaysaa lugo fudfudud wahiya ayadu laaxiqatun walxaal hiya damiirku wuxuu u noqonayaa waa yasaraadkii waa lugihii fudfududaa way wahiya lugahaasi laaxiqatun waa kuwo caata ah oon hilib saarnayn dawaabilun wahiya dawaabilun lugahaasi waa kuwo naxiifaad ah oo aad iyo aad caato u ah laaxiqatun bay ka agdhowdaha waa kuwo fudfudud oo dawaabilun aan hilib saarnayn naxiifaad ah oo caato ah masuhunna taabashadooda al arda dhulka ay taabanayaan lugahaasi taxliilu waxa waaye dhaarka bixid waay waa dhaarka bixidoo qofkii ku dhaarta lugahaasi dhulka waa taabteen qofkaasi dhaartiisa waa u fushay wax kale ma laha macnaha hashaan inay lugaha dhulka dhigaysaba looma moodow leeyahay ilaa qofku inuu inta iska dhaarta yidhahdo lugaha waa dhigtay wallaahi saas hadduu yidhaahdana dhaarta waa u fulaysaa dhaartiisu mid saxiixay noqonaysaa laakiin si kale looguma sheegi karo inay lugaha dhulka dhigtay oo wuxuu leeyahay ku dambaabi maayo qofka hadduu yidhahdo hashaan luga kuma socotay hawaday ku socotaa yacni say u orod badan tahay lugaheeda say u fudud yihiin markay lugaha dhulka sii dhigaysaba waa kasii boodaysaa wuxuu ku sifeeyey marka lugahan inay yihiin kuwa khafiifa khifadana waxaa keenaya caatanimadaa keenaysa haddii hilib badan saaran yahay si deg dega uma qaadeen lugaha horaan laakiin waxaan usoo barnay in lugahaasi lagu sifeeyey inay yihiin kuwa waaweyn soo maaha lugaheedu inay waaweyn yihiin waa soo barnay waxaan soo barnay cablun muqalladuha muqayaduha cabligu waa bakmi iyo weynin in lugaheedu ay waaweyn yihiin laakiin culamada waxay yidhaha isma khilaafsanaa lugaheedu waa waaweyn yihiin markuu leeyahay wuxuu ka wadaa waa lafa weynta lafaha iyo hilibkuna waa kala duwan yihiin luguhu weyninkooda waxa waaye lafahooda lugaha waa weyn laakiin xagga cayilka iyo hilibka markii la fiiriyo waa caato dadka caatada ah qofna markuu lafa yaryar yahay caatadiisa waa caato muuqanaysa qofna lafuu leeyaho asoo caataa ayuu haddana jismi weyn yahay jismi weyninkaasi ma hiliba hilib ma ahan ee waa lafaha waaweyn dhalashada waay hashaan marka waxay u dhalatay lafaweynin lafaweyninkaas muxuu ka rabaa inuu yidhaha waa xoog badan tahay lafaha weyn xoog badan ayaa tusinaya isla markaasna hal cayilan ma ahan oo hilib koray lugaheedu waa luga fudfudud oo naxiifaad ah oo caato ah sidaasuu lugaheedu ku sifaynaya wuxuu yidhahda takhdii takhdii waa sayrulwakhdi waa nooc min asayr socodka nooc ka mida waay takhdii way soconaysaa socodka geela qaybihiisa qayb ka mida waay waxayna ka mid tahay socodkan socdyada kuwooda ugu orodka badan leh ka mid tahay takhdii way soconaysaa calaa yasaraatin waxay ku soconaysaa lugo dushood fudfudud calaa yasaraatin yasaraat bimacnaa waa calaa qawaa'ima khifaaf waxay ku soconaysaa qawaa'im iyo lugo fudfududay ku soconaysaa wa hiya walxaal hiya ayadu ama lugahaasi laaxiqaatun ay khafiifaatun ay yihiin kuwo fudfudud dawaabilun dawaabilun inaad tidhaahdaa kuu bannaan oo goddo oo markaa khabar aad uga dhigto limubtada'in maxduuf waxaa kaloo kuu bannaan khabar haaniya inaad uga dhigto hiyada oo wahiya laaxiqatun dawaabilun aad tidhaahdo khabar labaad aad uga dhigto waxaa kaloo kuu bannaan inaad xaal ka dhigto dawaabila aad tidhaahdo xaal ay tahay mid waxaa waaye naxiifaada oo lugahooda ay caata yihiin lugahaasu xaal yihiin kuwa caata ah waxaa kaloo kuu bannaan dawaabilin inaad tidhaahdo oo hoos dhigto adoo markaa ku sifaynaya calaa yasiraatin calaa yasaraatin yasara calaa yasaraatin dawaabilin waa yasaraad ama lugo dawaabilin oo markaa waxaa waaye naxiifaada oo caata ah inta waa kuu bannaanta inaad tidhahdo maxaa yeele nusakhda qaar dawaabilina ku qoran oo hoos dhig ah qaarna waxaa ku qoran dawaabilun oo la godaayo marka intuba waa awjuh saxiixa wa masuhunna lugaha taabashadooda alarda dhulka ay taabanayaan taxliilu waa taxilatu lqasam waay taxliil waa taxilatu lqasam bimacnaa dhaartii ayaa uun kugu dhawoobaysa haddaad ku dhaarataadan dembaabayn haddaad ku dhaaratood tidhaahdo wallaahi lugaha hashaani dhulka waa taabteen ku dembaabi maysidoo taxliilay ku tahay aad ugu mubaalaqooday hashaan oo wuxuu leeyahay hashaan maadaama lugaheeda fudfudud yihiin luguhu ay caata yihiin ayadu ay orod badan tahay markay dhulka ku soconayso maba moodid inaad dhulka ku socoto taabashada lugaheeda dhulka ay taabanayaanna haddii aad sugto un waa taxliil oo dhaartaadii waxay kaaga noqonaysaa un taxilatulqasam dhaar ka baxyo waa dhaartaad uga baxaysaa inaad u nisbaysa inaad dhulka taabteen ee si kale u dareemi maysid inaad dhulka taabteen hashaan wuxuu ku sifeeyey shan sifuu ku sifeeyey fi hada albeyt hashaan sifaad badana haddii sifaadkan soo marro dhan la isku geeyo tiraday ka bateen shanta sifo halkan fi hada albeyt uu ku sifeeyey waxa waaye annahaa tasiiru lwakda alwakd waa noocun min asayr waa sifada koowaad sifada labaad wuxuu ku sifeeyey khifatu qawaa'imihaa khifatu qawaa'imihaa lugaheedu inay yihiin kuwa khafiifa oo fudud alwasfu athaalitd waxa waaye الdumuur wariqa aldumuuru wariqa daamir bimacnaa waa mid la leyliya ama caato laga dhigay waay dumuurku waa caatanimo wariqa iyo yani khafiif inay yihiin labadeed aad u yaryar yihiin waana midka hadda uu ula jeedo allaaxiq allaaxiqa iyo addawaabil allaaxiq iyo addawaabil labaduba taasuu ula jeedaa wasfiga afaraad waxaa waaye salaabatu qawaa'imiha lugaheedu waa fudfudud yihiin isla markaasna waa adag yihiin isla markaana waa adag yihiin wasfiga shanaad waa surcatu rafci qawaa'imihaa surcatu rafci qawaa'imiha yacnii qawaa'imta ama lugaheeda sida degdega ah ee u rafcinayso ee dhulka uga qaadayso surcatu rafci qawaa'imihaa can ilardi sida lugaheeda ay dhulka uga qaadayso si degdega taana xaggee laga qaatay masuhunna alarda taxliilu masuhunna alarda taxliila waxay tusinaysaa inay si degdega lugaha dhulka uga qaadayso ilaa la moodaba inaysan lugaha dhulka dhigin shantaas sifo ayuu wuxuu ku sifeeyey hashan fii hada albeyt qaala sumru lcujaayaati yatrukna alxasaa ziyaman lam yaqihina ru'uusa alukmi tanciilu sumru lcujaayaati alcujaayaat waa bidami alcayn caynka waa la godaya sumrna waa jamcu asmar ka xumr jamcu axmar taasay ku wasni tahay sumru lcujaayaat waa mid seedaheedu ay madow yihiin waa mid seeda madow alcujaayaat waa alacsaab waa seedaha w waa seedaha lugaha sumru lcujaayaati waa mid seedaha lugaha ay madow yihiin yatrukna ay yajcalna waxay ka dhigayaan lugahaasi alxasaa quruuxii ama dhagaxdii yaryarayd ay dhulka tiille ee waxay ka dhigayaan ziyaman ay mutafariqaatin kuwa kala tagsanay ka dhigayaan lam yaqihinna lugahaasi ilaalin maayo tanciilun kabagashi ilaalin maayo oo ka dhowri maayo ru'uusa alukmi buuraha dhaladooda buuraha dhaladooda kabagashi ka ilaalin maayo buuraha macnaha wuxuu ka wadaa geela cagihiisa iyo buuraha dushooda kaba uma dhexeeyaan oo kaba uu geelu hashu gashan tahay lama arko markaasi cagaheeda waxay saaraysaa buu leeyahy buuraha dhaladooda ayadoo ordaysa wuxuu ku sifeynaya inay lugaheedu aad u adag yihiin sumru lcujaayaati waa mid seedaheedu ay madow yihin hiya ayadu sumru lcujaayaat waa mid seeda madow yatrukna yatruknadan bimacnaa yajcalna waxay ka dhigayaan alxasaa qururixi bay waxay ka dhigayaan ziyaman ziyaman waa bimacnaa waa mutafariqa kuwa kala tagsanay ka dhigayaan wuxuu leeyahay markay hashaan ordayso qururaxa ama dhagaxda dhulka taalla waxay ka dhigaysaa kuwa kala tagsan muxuu ula jeedaa markay ku istaagto waa firdhanayaan dhagaxdii dhagaxdii dhulka yiilay waa firdhanaya midba meeluu ku dhacaya markay ku istaagto waxaa wasfigan ka agdhow falmuuriyaati qadxan qowl اllahi caza wajal falmuuriyaati qadxan waxaa la sifaynayaa fardaha waa kuwa dabka shida dabka see u shidayaan yacni markay dhagaxa ku istaagaan dhagaxa dabaa ka kacaya lishiddati surcatihinna sida daran ay u degdegayaan awgeed markay fardahaasi ordaayaan dhagaxa markay ku istaagaan dhagaxaasi dhimbil dabaha ka kacaya dhagaxa dab waa laga shidaa soo maaha waa laga kiciya waa ka dhashaan marka fardahaasi ordaya markay ku istaagaan dabaa ka kacaya hashaan sidii oo kale waayo markay ordayso dhagaxda midba meelay ku dhacayaan waxa dhagaxdaas kala firdhinayana wuxuu leeyahay waa lugaheeda taa waxay daliil u tahay surcatu sayr socodka degdega ah iyo awood labadaba lam yaqihinna acsaabtii iyo lugihii ma ilaalinayaan ru'uusa alukmi bidami alhamza yacni buuraha dhaladooda ka ilaalin maayaan tanciilun kabagashi kabagashi ka celi maaya buuraha dhaladooda oo macnaha wuxuu leeyahay hashaan markay buuraha dushooda socoto kaba ma wadato kaba yacni kaba ka ilaalinaya ma jiraan dhagaxdii oo way dul maraysaa oo cagaheeda la dul maraysa oo ma wayse cagaha ka baaba'aynin maya wuxuu leeya waa xoog badantaho lugaheeda adag beydkan macnihiisa marka waxaa waaye hashaan waa sulbat alaclaa waalasfal kor iyo hoosba waa ka adag tahaw hashaan waa mid adag kor iyo hoosbana ka adag wuxuu ku sifeeyey saddex sifo hashaan fii hada albeyt salaabat alcasbi wuxuu ku sifeeyey sifada koowaad waxaa waaye salaabat alcasbi seeda adkaan seedaheedu inay adag yihiin oo waa kan yidhi waa sumru lcujaayaati way madow yihiin seedaheedu macnaha waxa waaye waana adag yihiin asifa thaaniya waxa waaye shiddatu wadcihaa alarda sida daran ay dhulka uga istaagayso istaagga daran ee dhulka ku istaagaysa waa baxayu innahaa tufariqu alxasa idaa wadi'athu waxay kala geynaysaa qururuxii iyo dhagaxdii yaryaraa hadday ku istaagto dhagaxdu waa kala haadayaan taa waxay daliil u tahay marka sida si adag inay ugu istaagayso dhulka oo xoog badan sifada saddexaadna waxaa waaye salaabatu khufiha khufkeeda iyo inay adag yihiin cagaheedu inay yihiin kuwa adag maxaa tusinaya inay cagaheedu adag yihiin waxay yidhaahdeen bixayu innahaa laa taxtaaju ila tanciil uma baahna in kabagashi uma baahna kaba ka ilaaliya dhagaxda uma baahna markaasay buuraha dushooda ku ordaysaa marka taana waxay daliil u tahay salaabat lkhuf saddexdaa sifo ayuu wuxuu ku sifeeyey hashaa fii hada albeyt waxay yidhahdeen culummadu markuu leeyahay lam yaqihinna ru'uusa alukmi tanciilu muxuu buuraha dhaladooda ugu gaar yeelay muu yidhaahdo kabagashi dhagaxda iyo dhulka ka celi maayo muxuu buuraha dushooda ugu gaar yeelay sababtu waxa waaye bay yidhaahdeen buuraha dushooda waa qaliilatu suluuk waxaa yar in la maro waa meelo in la maraahi ee yar tahay maadaama maritaankeedu ay yar tahay waxaa ku sugan alxijaaratu alkhashina dhagax adagaa ku sugan buuraha dushooda ila meelo la mari jira ma ahan waddadu hadday tahay ama meeshu hadday tahay meel hore loo mari jiray dhagaxdeeduna waa jilcayaan cagihii hore ee maray ayaa wax badan ka baabi'inayo xanafa laakiin buur dhaladeedan weligeed aan la marin dhagaxdeedu waa soo taagtaagan yihiin waana dhagax adag oo dhagax hore loo dul maray ma aha marka wuxuu leeyahay hashaan caga adeega heerkay ka gaartay buuraha dushooda ee dhagaxdu adag tahay oon hore loo marin dhagaxda waaweyn ay taagan tahay ayay maraysaa buu yidhi kaba ka ilaalinaya aydoon jirin ayay dul maraysaa natiijada warka waxaa waaye fa idaa kaanat laa taxtaaju ilaa tanciilin haddaysan kabagashi ugu baahnayn fowqa alukmi buurta dusheeda haddaysan kabagashi ugu baahnayn fa kayruhu awlaa buurta kayrkeedana waa min baabin awlaa meelaan buurta ahayn inay kaba la'aan marto ama wax kaba ayadoon jirin ay marto waa min baabin awlaa marba haddii u leeyahay buuraha dushooday martay oo kaba ka celinayana ma jirin min baabin awlaa waxaa ah meelaha kale ama waddooyinka kale markii ay marayso marka wuxuu ku sifeeyey korya hoosba inay hashaani ka adagta acsaabta iyo seedaheedu waa kuba adag kaba cagaheedu waa kuba adag dhammaan wuxuu ku sifeeyey inay wada adag tahay hashaan ay tahay hal adag jaanib walbaoo laga fiiriyahay waa hal adag dhulka siday ugu istaagaysa markaad fiiriso ee dhagaxda u kala geynayso waxay ku tusinaysaa quwa iyo awoodii adeegay ku tusinaysaa marka wuxuu yidhi sumru lcujaayaati alcujaayaat waa bidami lcayn waa mid seedaheedu ay madow yihiin yatrukna ay yajcalna waxay ka yeelaysaa ama yatrugna cujaayaadkii waay cujaayaadkii iyo seedihii ayaa waxay yeelayaan seeduhu waa kuwa lugaha alxasaa qururixii bay waxay ka dhigayaan ziyaman ay mutafariqan mid kala tagsan qururixii kala firdhinayaan lam yaqihinna acsaabtaas ama lugahaasi ma ilaalinayo ru'uusa alukmi buuraha dushooda ka dhowri maayo ka ilaalin maayo tanciirun kabagashi kabagashi ka celinaaya buuraha dhaladooda ma jirto sidaasuu hashaasi ku sifeeyey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin